الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد ولا ليال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى waxaynu majaalis kooban ku wada raacan doonaa risaalo kooban oo runtii cilmi aada u badan uu gudaheeda ku duugan yahay ama ku jiro innaga oo hadalka koobi doona si aynu u wada dulmari karno risaalada waxaa iska leh kitaabka kooban waxaa iska leh caalim culimmada islaamka ka mid ah ee muta-akhiriinta ahaa sheekha magaciisa la yidhaahdo maxamed ibn cabdilwahaab ayaa leh sida aynu arki doonana waxaa ku sugan risaaladaas cilmi aada u badan laakiin kooban asheekh maxamed cabdiwahaab raximah ullah waxaa runtii laga qoray tarjamadiisa iyo taariikh nololeedkiisii iyo wakhtiyadii uu soo maray kutu badan bal waxaa lagu qoray afaf kala duduwan taariikhdiisii sababtoo ah ama waxaynu odhan karnaa taa waxaa keentay laba midkood laba sababood baa keennay waxa uu runtii ku qumay sababta koobaad waxa uu ahaa caalim ku qumay ama ku kacay waajib dad badan oo wakhtigiisii noolaa inay ku qumaan ama ay awoodi kari waayeen ama ka gaabiyeen khaasatan dalkii iyo waddanka uu ku noolaa oo ah waddanka hadda loo yaqaano sacuudi arabiya taasi waa sabab sababta labaadna waxa uu ku qumay ee uu isu taagay ee uu ku baaqayey oo ahaa wax dadkii wakhtigiisa noolaa ee qudrigii iyo dalka uu ku noolaa ku noolaa iyo dalal kaleba wax aan aanay ka raalli ahayn runtii waxa uu la dagaalamay shirkiga qeybihiisa kala duwan iyo waxyaabaha qofka muslimka ah islaamnimadiisa buriya isagoo kula dagaalamaya cilmi uu ka dheegtay kitaabka qur-aanka ah iyo sunnada nebiga calayhi isalaatu wasalaam sida aynu kitaabkanba ku arki doonno muu la imanin asheekh maxamed cabdiwahaab raximah ullah diin shanaad ama diin cusub oo uu isagu keenay madhab shanaad muu keenin madaahibta muslimiinta ka mid ah oo madhabka wahayste wuxuu ahaa madhab madaahibtii muslimiinta ka mid ah ee uu ku barbaree wax ku bartay oo ah madhabkii waddanka saa'idka ka ahaa ama waddanka uu joogo markaa ka jiray oo ah almadhab alxambali imaam axmed madhabkiisa raximah ullah fiqi ahaan madhabkiisu saasuu ahaa isagaan wax ku bartay kuna barbaaray caqiid ahaanna waxa uu haystay oo uu ku baaqiyey siduu isaguba kutubtiisa ku sheegay wixii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu uga caqiido dhigan jiray ee uu saxaabadiisa baray ee diin ahayd ee uu ka dhintay nebigu calayhi isalaatu wasalaam waxa uu runtii dadka aada ugaga digay kuna caanbaxay shirkiga iyo gaalnimada waxaynu waxaa macruuf ah waysadu waxay leedahay nawaaqid jebiya salaaduna waxay leedahay nawaaqid ama mubdilaad ay ku burto ayay leedahay salaaddu hadduu qofka la yimaado salaaddiisu burayso waysada nawaaqideeda waxaa ka mid a qofku dee in kaadi ama saxara ay ka timaado nawaaqideeda waxaa ka mid a in qofka riixi ka timaado dee qofkaa weysadiisi way burta waana inuu soo weysaysto laa yaqbal allahu salaata bikayri tahuur walaa sadaqata min alu min huluub salaada mubdilaadkeeda ah iyo waxyaabaha buriya waxaa ka mid ah inuu qofku u kas isagoo salaada dhexdeeda ku jira uu dee u hadlo mubdilaadkeeday ka midta sidaasoo kale ayaa waxaa jira guntintii islaamnimada lagu soo galay ee shahaadada ahayd ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna moxamedan rasuulu llah waxyaaba nawaaqida oo buriya nawaaqidaynu naqaano ee macluum min addiin bidaruura ah waxaa ka mid ah dee inuu qofku ilaahay caayo ama rasuulkiisa sala allahu calayh wasalam ama rusushii kale mid ka mida uu caayo soo ma suudiinta kaga baxaya ma sidaasoo kale ayaa shirkiga iyo gaal qofku inuu la yimaa ilaahay cid la caabudo ay u tahay mid burinaysa towxiidkii shirkigana waxaa ka mid ah wakhtigaa jiray ee uu sheekhu la dagaalamayey dadkii dhintay ama awliye saalixiina ha ahaadaan ama ambiye ha ahaadaan in iyagoo markay dhinteen kadib la baryo oo la weydiisto wax ilaahay mooye cid kale aanay karaynin waxaa ka mid ahayd qubuurta oo la dul dawaafo waxaa ka mid ahayd maqbuuriinta iyo kuwa qubuurta ku aasan walow saalixiinba ha ahaadaane markii ay noolaayeen oo markay dhinteen xaggooda loo eerto oo loo argagaxo ama iyaga wax loo gowraco ama laga cabsado markii waana dacwaddii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu ku baaqay lafteedii oo mushrikiin kula dagaalamay nebigu calayh isalaatu wasalaam markii uu taa ku baaqay sheekhu ayaa waxa uu dhinac walba ka kacay khusuum colaadinaysa beeno badan baa laga faafiyey marka beenaa laga faafiyey waxaa ka mid ah in la yidhi ina cabdiwahaab wuxuu yidhi kabtaydaa nebi maxamed ka fadli badan wa hada kalaamun baatil laa yucqal an yaquula bihi muslim qof muslimi inuu yidhaahdo iska daa nin caalimahe qof muslima oo caamiya inuu yidhaahdo kama suurtagal beenaa laga faafiye waxaa ka mid ah in la yidhi nebinimu sheegtay oo wuxuu yidhi anaa nebiya kutubtiisana waxaa ku taalla waman iddaca nubuwata kafara bilijmaaci ninka nebinimo sheegta nebi maxamed kadib ijmaac muslimiin oo dhami isku waafaqsan tahay buu ku gaaloobaya diintana uga baxay marka khusuum badan buu yeeshay waxaana macruuf ah cidda towxiidkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku baaqay ku baaqda ee dacwaddii rasuulka sala allahu calayh wasalam iyo rusushii ka horreeyay ay ku baaqayeen ku baaqda inay cadow badan yeelanaysa shaki ma laha marka waxaa fiican daalibulcilmigu inuu noqdo kutubta sheekha tarjamadiisa laga qoray kutubta runtii aadka isaga faaftay ee laga qoray sheekha ama wax lagaga sheegay waxaa ka mid ah risaalo yar oo la idhaha adduraru saniya fi raddi cala alwahaabiya waxaa le nin la idhaha maxamed zayn daxlaan risaaladaasi dhammaan waxa ku jira waa been fadhfadhida hal shay oo run ah oo sheekha ku sugani kuma yaallo waxaana risaaladaa lagu qaybin jiray oo daxlaani uu ku qaybin jiray baytullaahi alxaraam ama xaramka agtiisa ayuu ku qaybin jiray oo xujaydu u qaybin jiray si uu uga digo dacwadda sheekha maalintii dambe isagoo majlis fadhiyo risaaladii qaybinayo dadka u akrinaya ayaa waxay ismuteen caalim culimmadii hindiya ka mid ah oo dee aanu meeshaba ka filan yaa buurkaba bakayle kama filin buuri nin dadka iska dhex fadhiyey ayaa markuu warkii dhagaystay dhagaystay ayuu gacanta taago markaasuu sheekh su-aal waxaana aad daldalaysa sheekha ku haysato dee warkaagu sax maaha ee kiisaa saxbi guuri labadoodii munaadara ka dhex bilaabantay munaadaradaasi maalmay socotay waxayna ku dhammaatay inuu daxlaani jabo oo laga xujo badiyo caalimkaasi markuu beledkiisii ku noqday kitaabkii hadiyadda loo siiyeyna uu qaatay ayuu wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo siyaanat alinsaan can waswasati اshaykhi daxlaan waa kitaab matbuuca kitaabka cilmi aada iyo aada u qiimo badan baa ka buuxa ilaa iminkana inta la og yahay kamay jawaabin mukhaalifiintii sheekha caayie kitaabkaasi haddii ay noqoto xagga xadiidka iyo fiqiga iyo caqaa'idka iyo masaa-isha taxriirinteeda waa nin tamakun ka muuqdo iyo masaa-isha luqada waxaanad ogaataa qof iyo daalibu cilmiga ahi haddii aad aragto qof wax laga sheegayo khud qaacida intaanad qofkaas khaasatan hadduu qofkaasi yahay caalim culimmada muslimiinta ka mid ah waxaad iska hubisaa awal shay ka sugnaanta ay ka sugan tahay waxaa laga sheegaya isaga markay sugnaato kadib ayaa waxaa loo gudbayaa marxalad labaad oo ah waxani way sugnaadeena ma khaladbaa ma saxbaa in la kala guro laakiin qofku inuu wuxuu maqlo uun iska qaato ilaahay inama farin haddii uu yahay qof kala saari kara waxa la ysku hayo hadduu yahay qof caamo ana dee waajib waxa ku ah inuu culimmada weydiiyo oo warkooda ku qanco siduu ilaahay yidhi fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaanad ogaataa shareecada islaamku waxay leedahay niman la yidhaaho sayaarifatu shariica sayaarifatu shariica macnaheedu waa maxay sida sida lacagta iyo waxa wax lagu kala gato ama lagu kala iibsadaa ay u leedahay rag sariflayaal oo kala shiila teeda foojariga iyo iyo ta asalka ah ayay shareecadu waxay u leedahay niman sariflayaalahoo yaqaano wixii sharciga sax ku ah iyo waxaan sax ku ahayn cajaa'ibta waxaa ka mid a inaad nin u dhiibto sariflayaasha ka mid a boqol kun oo dollar oo isku xidhan oo qaybina foojari tahay qaybina ay sax tahay deedna uu tirinaya gacantuu ku goraya marka xabadii foojarigeed gacantu kusoo qabanaya ma kula hadlayo hadduu dee yahay nin dee raggii rag ahaaya sarifla bilow ma sheegayaano waxaa jira marka shareecadu waxay leedahay rag saa sayaa sayaarifow ah oo nuqaad ah oo ilaahay uu magac u bixiyey la yidhaaho waalraasikhuuna fi lcilmi nimankaa raasikiinta filcilmi ee shareecada ka fedhi buuxsaday ee habeen iyo maalinba u soo jeeday ee sharciga manduuqiisii iyo mafhuumkiisii fahmay ee waxa weeyaan sharaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisii hadh iyo habeen u soo jeeday raggaasi waxay garanayaan oo kuu kala sheegayaan hadalka saxda ah ee miisaanka sharcigaa saxda ku ah iyo ka musayafka ahee loo eekaysiinayo u eega aan saxda ahayn bay kuu kala saareen saa awgeed baa waxay culimmada qaarkood ku magacaabeen sayaarifatu shariica marka qofku inuu raggaas cilmiga u daba fadhiisto daalibulcilmigu waa laga maarmaan sheekhuna wuu ka hadli doonaa masaladaas bal hadda aynu sheekha marka tarjamadiisa kutubta laga qoray runtii way badan yihiin mawaaqicda waa ku jiraan iyagoo matbuuca waa jiraan daalibulcilmigu wuu helayaa waana mutawafir wuxuu yihi sheekhu raximah ullah bismi illaahi araxmaan araxiim waxa uu ku bilaabay risaaladan ilaahay magaciisa iyo bisinka waxaanay culimmadu idhaheen waxaa fiican bisinka in loo qadaro ficil mu'ahara oo la dhaha bismi illaahi abda-u ama ualifu ama aktubu sababtuna wax weeyaan bay culimmadu idhaahdeen alaslu fi lcamal aw alacmaal wa alafcaal marka ficil baynu qadaraynaaye isam horta qadari mayno ficilkana muahar baynu ka dhigaynaayo dee waxaa muahar uga dhigaynaa waxaynu ku bilaabaynaa ilaahay isamkiisii si aynu ugu bilowno iyo si uu u faa'iideeyo xasri leanno mutacallaqu bihiga haddii la taqdiimiyo xasri buu faa'ideey ba culimu yidhahdeen oo dee bismi illaahi jaara majruurkaasi wuxuu ku tacalliqi doonaa ficilka dambe ee aw alifu aw aktubu bisinka ilaahay in lagu bilaabo kutubta la qorayana iyo rasaa'ilkana waa sunnadii rasuulkeenna sala allahu caleyh wasalam iyo dadkii saalixiintaa saxaabadiisii iyo taabiciintii iyo a'immadii islaamka shaafici iyo maalig iyo axmed iyo keyrkood waxaanay ugu bilaabi jireen bisinka iqtidaa ay ku dayanayaan kitaabka ilaahay iyo rasuulka sala allah alay waslam hadyigiisa iyo tabarug ay waxa weeyaan ka barakaysanayaan waxa weeyaan asmaada ilaahay jala wacala xataa nebigeenu calayhi salaatu wasalaam rasaa-ishii uu u qoray muluk ru'asaa adduwal iyo nimankii boqorada ahaa ee haystay dowladihii ku hareeraysnaa ama casrigiisii noolaa nebigu calayh salaatu wasalaam bisinkuu ku bilaabay risaaladii heraqle iyo keyrka kisra iyo keyrka wuxuu yidhi sheekhu min acjabi alcajaa'ibi horta araxmaan waa isam asmaada ilaahay ka mid a waana isam ilaahay khaas u ah culimadu waxay dhaheen ma bannaan inuu qof la baxo raxmaan ama arraxmaan macnaheeduna waxa weeyaan allaha naxariista waasicaa u saaxiibka ah ee khalqigiisa dhammaantii dhammaantood naxariista gaadhay allaha allaha ku sifaysan alraxiimina culimadu waxay dhaheen waa culimada qaarkood waxay dhaheen waa allaha naxariistiisaasi ay gaarka u tahay ee ku gaar yeelay mu'miniin maalinta qiyaama ee gaalo ka qadiyey ahlulcilmiga qaarkoodna waxay dhahen raxmaan waxay sheegaysaa ilaahay inuu naxariis ku sifaysan yahay magacana la yidhaahdo raxiimna waxay sheegaysaa raxmaddaasi inay addoommadiisa u tallowday oo khalqigiisa o dhan ay gaadhay oo ay iyada isugu naxariisanayaan sheekhu wuxuu uhi min acjabi alcajaa'ibi waxyaabaha yaab kale waxa ugu yaab badan waxyaabaha yaab kale min acjabi alcujaab buuri wax lala yaabo waxa ugu cajiibsan waxaa ka mid ah wa akbar ilaayaati iyo aayaadka addaalati calaamadaha addaalati ku tusinaysa calaa qudrati ilmelik allaha boqorka ah awooddiisa waasica ku tusinaysa ee alkhallaabi ka aan laga adkaanin ee laga qaalib noqon ah sittatu usuulin lix asal baa ka mid ah bulsho sittatu usuulin waa mubtada muahara sittatu usuulin ba min acjabi alcujaab min acjab alcujaab bay ka mid tahay wa akbar alaayaati daallati calaa qudrati almeliki alqallaab aayaadka ku tusinaya ilaahan boqorka ah ee aan cidi ka qaalib noqon qudradiisa waasica ku tusinayay ka mid ahaatay sittatu usuulin baa ka mid ahaatay lix asal lixda asaloo bayanahaa tacaala ilaahay uu caddeeyey bayaanan waadixan bayaan cad ilaahay uu caddeeyey lilcawaami kuwa aan waxba garanaynin aan cilmiga lahayn baa loo caddeeyey fowqa maa yadunnu daanuun waxaana loo caddeeyey sida dadku ay u malaynayaan si ka waadixsan uma bacda haada intii la caddeeyey kadib ayaa qalida fiiha waxaa ku qaldamay kafiirun in badan baa ku qaldantay oo min adkiyaai ilcaalami dadka caalamka caalamkan adduunka la joogo kuwooda ugu maskaxda badan qaar ka mid a iyo wa cuqalaa'i bani aadam bani aadamka kuwooda caqligale qaar ka mid a ku qaldamay oo haddana bayaankaasi uu geli waayo ilaa aqalu lqaliil adkiyada caalamka badankoodii buu leeyahy iyo cuqaladoodii may fahmiin lixdaa asal ilaa in yaroo inta yar ka mida mooyaane usuul waxaa la yidhaha akhwaanii ama sheekhu halkan uga jeedaa asal waxaa la yidhaha sidiisaba kitaabka magaciisa waxaa la idhahaa al usuul sitta usuushii lixda ahayd asalna waxaa la yidhahaa wixii qeyrkii lagu duldhiso wixii qeyrkii isaga ku duldhisan yihin baa asal la yidhaahdaa asal waxaa la yidhaahaa gidaarka asaaska ah ee hadda uu ku dhisan yahay masaajidka intiisa sare ay saaran tahay asal baa la yidhahda jiridda geedkana asal baa la yidhaahdaa waa macno luuqa luuq ahaan al aslu maa yubnaa calayhi hayruhu aw maa yanbanii calayhi hayruhu oo wixii khayrkii isaga ku taagan yahay ama wax kale la saaro asal la yidhahda sidaa awgeed baa waxaa la yidhahaa alwaalidku waa aslulwalad isaga ayaa waladka asal u ah macnaata isagu ka farcan jiridda geedka waxaa la dhaha aslu shajara sida awgeed ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu ugu magacaabay kelimatu tawxiid inay asal tahay ti maxaa dhahay jirid acmaashoo dhamme ay ku dhisantay inay tahay wadarab allahu maalan kalimatan ayibatan ka shajaratin ayibatin asluhaa haabitun wa farcuhaa fi samaa sidaa awgeed kelimatu tawxiid oo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulu llah waa asaas iyo buddhig ay ku dhisan tahay acmaasha dhammaanteed qof gaali hadduu sadaqo bixiyo ama qof taag daran dhibaataysan uu taakuleeyo ama uu sameeyo camal kale oo wanaagsan yuqbalu minhu ma laga aqbalaya maxaa looga aqbali waaye leanna waxaa looga aqbali waaye asalku camalkani ku dhisnaa baanu haynin oo iimaana soo ma saa awgeed baa ilaahay wuxuu ihi man camila saalixan min dakarin aw unha maxaa ku xiga wahuwa eesh wahuwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan ayiba marka iimaanku waa aslu lacmaal asal waxaa kale culimmadu yidhaaheen waxaa loo isticmaalaa shayga daliilka ah oo maalan waxaad odhanaysaa soonku inuu waajib yahay aslu wujuubi zakaat ama alaslu fiihi alkitaabu wasunna markaad leedahay alaslu fii wujuubi zakaat aw fii wujuubi siyaam aw fii taxriimi alkhamri waa alkitaabu wasunna markaad leedahay macnaheed maxaad ujeedaa daliilka ay cuskanayso ee salka ku hayso waa taas asal waxaa kaloo loo isticmaalaa usuulka dhexdiisa rugni ka mid a arkaanta qiyaaska oo waa almanqiisu calayhi waa ka wax laga qiyaasanayo halkan maxaa looga jeedaa asal halkan asal waxaa looga jeedaa lix shay oo jirido iyo usuul u ah hanuun adduunyo iyo mid aakhiraba oo kitaabka lagu sheegay wuxuu yidhi sheekhu lixdaa asal ilaaha boqorka ah ee qudradiisu cadiimka tahay waasicana tahay ee qaalibkee aan laga qaalib noqon wallaahu qaalibun calaa amrih allahaasi wuu caddeeyey bulshahu hallaab hal almelik magacanta ilahay inay ka mid tahay ishkaal ma laha laakiin alghallaab ilahay magacantiisa ma ka mid tahay hallaab ilahay magacantiisa ka mid maaha sheekhuna magacnimo ugama jeedee wasfu uga jeedaa bay ahlulcilmiga qaarkood yidhahdeen alghaalib lafteedu ilaahay magacantiisa ka mid maha bay culimadu yidhahdeen oo waayo may soo aroorin isagoo ilaahay lafdiga ama magaca haalib ah oo magacnimo ilaahay uu isugu sheegay ee waxay soo aroortay iyadoo wasfi ah kataba allahu laaqlibanna ana eesh wa rusulii wallaahu haalibun calaa amrihi waa wasfi saa awgeed bay culimadu yidhaahdeen asmaada ilaahay waa tawqiifi naskaa loo raacaya nas baa la raacayaa magaca ilaahay kitaab magaca ku soo aroro kitaabka iyo sunnada ilaahay waa ku magacaabaynaa waayo isagaa isagaa inoo sheegay laakiin magacii aan kitaab iyo sunno loo helin ilaahay kuma magacaabayna walihaada magaca rashiid culimadu waxay dhahen asmaada ilahay ka mid maaha arashiid ilaa asmaadiisa ka mid maayo cilmigu ilaah meel uu ku soo aroray lama hayo waxaanay culimadu dhan asmaa ullahi tawqiifiya waayo asmaada ilaahay dee ilaahay sa intuu isagu inooga sheegaynu garanaynaa ama rasuulkiisu sala allahu calayh wasalam inooga sheegay waxaanuu rasuulku inoo sheegay asmaada ilaahay waxna inaynu ognahay waxna aanaynu ogeyn as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak aw anzaltahu fii kitaabik aw istaaarta bihi fayn fii cilmi alghaybi cindak ilaah waxaan kugu weydiisanayaa magac kastood kitaabkaaga ku sheegtay ood naftaada ku magacowday oo aad waxa weeyaan ama aad u istiaartay oo aad adigu gaar la noqotay oo aanad khalqigaaga u sheegin naskaas muxuu daliilu yahy inay jiraan asmaa aanu ilaahay inoo sheegin oo ilaahay uu ku sifaysan yahay oo ilaahay la gaar yahay cilmigeeda iyo ogaalkeeda saaged culimadu waxay dhahdeen asmaada ilaahay waxaa loo daba fariisanayaa naska asmaa ullahi tawqiifiya nacam sheekhu wuxuu uhi lixdaa asal bayanaha allah tacaala bayaanan waadixan lilcawaam ilaahay jala wacalaa waxa uu caddeeyey dadka oo dhan iska daa nin caalimehe haddii loo fiirfiirsado lixdaa asal adiladeeda xataa dadka aan cilmiga lahayni waa mid ay fahmayaan buu leeyay qaab aanay dadku malayn karayna ilaahay waa u caddeeyey uma bacda haada iyadoo ilaahay saa u caddeeyey ayaa qalida fiiha kaiiru min adkiyaai ilcaalam dad badan oo caalamka dadka maskaxda sheegta ah iyo dakaaga iyo maskax badnaanta u saaxiibka ah iyo cuqalaau bani aadama ayaa haddana qalday buu leeyay oo may fahmin ilaa aqalu lqaliili dad yar mooyaane lixda asal ee uu sheekhu tilmaamay ee uu sidaa ku sifeeyey asalka koobaad waxa weeyaan ikhlaasu اdiini lilahi tacaala waxdahu laa shariika lahu in ilaahay cibaado dhammaanteed kelideed la siiyo oo shay cibaadada ka mid ah ama ha yaraado ama ha badnaado mid dadku arkayaan ha noqdo mid adig kuu qarsoon ha noqdo cibaado un kol hadduu yahay inaan ilaahay cidmo ilaahay cid aan ahayn waxba ku yeelan oo aanay waxba ku yeelanin cibaadadaasi malaa'igtu aanay waxba ku yeelan ambiyada aanay waxba ku yeelan awliyada iyo saalixiintu waa khalqiga ilaahay intii ugu fadli badnayd iska daada in cid kale dee ay ku yeelato wax oo asnaam iyo axjaar iyo dhagxani ku yeeshaan asalka labaaduu sheekhu sheegay asalkaa ikhlaaskaa dhexdiisa sheekhu wuxuu ku sheego kale inay ikhlaaska ka mid tahay in wixii gaalnimo ee islaamnimada buriye aad ka digtoonaato oo shirki ah kana dheeraato iskana barato inay ka mid tahay asalkaa koobaad bu isna ku daran asalka labaad sheekhu wuxuu ka dhigay alijtimaacu fi ddiin diinta ilaahay in lagu ururo oo lagu kulmo waannahyu can atafaruqi fiihi iyo inaan diinta lagu kala tegin oo dee diintu waa mid keliya nebiga la yimina waa nebi qura ilaahayna wuxuu faray in lagu midoobo ilaah wuxuu faray inaan lagu kala tegin marka asalkaa labaadna wuxuu doonaya sheekhu inuu ku tilmaamo diinta islaamku inay tahay mid dadka ururisa oo isu keenta oo ka shaqaysay sidii ay isugu iman lahaayeen kana digtay wax kastoo muslim noocu doonaada ku kala tegi lahaa tafaruq dhammaantiina xaaraan mid ka dhigta ah ayuu isina ku tilmaamay wuxuu sheekhu yihi alijtimaacu fi ddiin in diin lagu ururo oo lagu midoobo waxa uu ku tilmaamayaa inaan dadka wax kale jamcin karin dadka midab ma jamcin karo qabiilna ma jamcin karo waddan iyo gobolaysina ma jamcin karo quluubtooda xoolana ma jamcin karaan dadka waxaa jamcin karaa waa caqiido iyo diin iyo muctaqad waana tii isu keentay ee jamcisay abubakr radia allahu tacaala canhu iyo bilaal iyo salmaan alfarisi waa tii isu keentay ee walaala ka dhigtay ee ka dhigtay mu'miniin ilaahay wada hoggaansan qofka muslimka markuu tago baytullaahi alxaraam ama uu tago xajka ee u arka khalaa'iqdii ilaahay oo dhan oo hal camal gudanaysa oo alla keliya caabudaysa oo diin keliya raba inay dabaqaan cibra u kordhaysa waxaanu ogaanayaa dadka inaanay wax kala midayn karin caqiidiyo diin baa dadka midaysa sheekhu wuxuu yidhi ijtimaac fi diin waxaa ka dhalanaya masalo kale oo ah asalka saddexaad oo ah alsamcu wataaca liwulaati alamri in loo dhugan loo dheganuglaado la maqlo oo la adeeco ciddii ilaahay muslima ee arrinkaaga adduunyo uu dhiibay ee madax ah taana waxaa ku suurtogelaya ku imanaya inaad cadowga iska rowdo ummaddu cid ho hoggaan keliya yeelato ay masaalixdeedii adduunyo toosto waxa uu yidhi sheekhu walaatul umuurkaasi labay u qaybsamaan la adeecayayo qaarna waa umaro iyo madax qaarna waa culimmadii ilaahay kitaabkii uu u dhiibay ee uu waajibka kaga dhigay inay dadka gaadhsiiyaan asalkii afraadna wuxuu ka dhigay yaa culimo ah horta cilmi laga qaata maxayse xaq leeyihiin yaase culimo aan ahayna culimo isu eekeysiiyey taasuu kaga hadlaya maxayse culimmadu fadli leeyihiin asalkan shanaad sheekhu wuxuu kaga hadlayaa masale in badan been lagaga sheegay oo ah waxaa la yidhi ibnu cabdiwahaab ma qabo awliye ilaahay baa jirta maba qababa ya diinta in cabdiwahaab waxaa ka mida bay yidhaahdeen nimankii mukhaalifiintiisu ee dadka uga tanfiiriyaan wuxuu yihi wax awliye la yidhaha ma jiro macnaheedu waxa weeye ambiya ma jirto ya saalixiin ilaahay jala wacalaa dadka uga dhowow ilaahay agtiisa mansilo kulihiina maba jiraanba tiibuu kaga warramaya wuxuunu sheegaya yaa ilaahay awliyadiisa ahorto ilaahay awliyuu leeya waayo man hum awliyaa ullahi masalada ugu dambaysa waxa uu sheekhu ku khatimay dadkii xaqa diiday xaqa ka hor yimi ee nebi maxamed la dagaalamay ee ambiyadii ka horreysay sala allahu calayhi wasalam la dagaalamay ee hadda xaqa la dagaalamaya ee ilaa qiyaamo uu dhaco la dagaalami doonaa dadkaasi in waxyaabaha ay cuskadeen ee ay gowsdambeedka ku qabsadeen ay tahay xujo ah annagu waxaan aabbayaashayo kamaanu soo gaadhin maadaama aanan aabbayaashayo ka soo gaadhin oo aananu ka maqlin macnaheedu waxa weeye diin maaha ma hadal saxa taa inuu sheekhu buriyo ayuu iyadana ku tilmaami doonaa biidni illaahi tacaala usuushaas iyo adiladeeda iyo qaabka sheekhu uga warramay berri ayaynu runtii bilaabi doonnaa subxaanaka allahuma bixamdig laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk